Wasaaradda Xanaanada Xoolaha, Dhirta iyo Daaqa Maamulka Jubbaland ayaa deeq xoolaha gaarsiisay in ka badan lixdan qoys oo ku nool deegaanada Buulo, Bartire iyo Istaanbul ee maamulka Jubbaland. Qoysaskan danyarta ah ee lagu wareejiyay deeqdan xoolaha ayaa ah qoysaskii ku soo xoolo beelay abaarihii ka dhacay dalka. Wasiirka Wasaaradda Xanaanada Xoolaha Maamulka Jubbaland Maxamed Nuur Cali ayaa ka waramaya deeqdan xoolaha ah.
waxaan rabnaa een, maanta halkan waxaan u joognaa inaan xoolahan idin qaybano dalka halkan joogo waa dadkii een, xoolihii ay kasoo dhammaadeen oo abaaruhu ay saameeyeen wasaaradda xanaanada xoolaha ee, dhirta iyo daaqa dowladda jubbaland ayadoo een, ka jawaabaysa baahiyaha jira dadka xoolihii kasoo dhammaaday inay ka daryeesho oo ay ka warhayso waxay go'aansatay in dib adud loo sameeyo oo dadka xoolo qaybin dam- dib loogu sameeyo tani waxay ka mid tahay marka barnaamijyada iyo siyaasadda ay wasaaraddu go'aansatay in dadka soomaaliyeed ee abaaruhu iyo isbeddelka cimiladu saameeyeen ay ay ay dib u dejin ugu samayso xoolahan aan ujeedaan maanta laydin qaybin doono waxaan ugu talagalnay waa bilow fiican dadka soomaaliyeed in kaar la siiyo ama in la yidhaahdo loorkaasaa laydin sameeya xaggaa fadhiista aana la dhihine waxay yaqaanaan oo ah xoolihii ay dhaqan jireen in dib loogu abaduudo islamarkaasna tababar aan ku siino sidii ay dib ugu dhaqan lahaayeen waxaan rabnaa insha allahu tacaala inaad een, een, sidii loogu aad u dhaqataan een, xoolahan looma ogolo in la iibiyo looma ogolo eh, in la gowraco keliya waxaa laydin siiyey inaad dhaqataan oo xanaanaysataan oo idin bataan wasaaraddu eh, waxay ku howlan tahay sidii intaan ka badan aad u heli lahaadeen laakiin goorma waa markii idinka si wanaagsan aad u dhaqataan xoolaha ma ahan loor beriso lagu siinaayo ama timir lagu siiye ma ahan waa nafley idinkoo kale ah biyay u baahan yihiin cuntay u baahan yihiin daryeelay u baahan yihiin caafimaad ay u baahan yihiin sidaa daraaddeed mas-uuliyaddaas inaad qaadataan midda kale liiskiina iyo magaciyadiina waan haynaa ka wasaarad ahaan dadkaan wax siinay inta la siiya iskama bixi doonaan waxaan samayn doonaa dabagal waa laydin daweyn doonaa kuwo kaloo soo socdaa laga yaabaa in laydin kordhiyo si wanaagsan haddaa u samaysaan Qoysaska danyarta ee la gaarsiiyey deeqdan xoolaha ayaa qof kasta oo ka mid a helay shan neef taasoo ku soo aadaysa xilli dadka danyarta ay baahi weyn u qabeen in ay helaan